aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka reer puntland gaar ahaan isimada salaadiinta haweenka cuqaasha iyo madaxda aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan soo dhoweyntii wanaagsanayd ee aanu halkan kala kulannay waxaan si gaara iyagana ugu mahadnaqayaa boqolaalka kun ee qof ee dhegaysanaya amba daawanaya warbixintan maanta halkan amba soo dhoweynta halkan ka dhacday haddii ay jirtay dad inuun aaminsanaa inay soomaalinimadii go'day haddii ay jirtay inay ummadda soomaaliyeed mar labaad aanay heshiin karaynin hadday inuun jirtay in aaminsan in colaadaha soomaaliyeed ay sii socdaan haddii ay jirtay inuun dad ka soo hor jeeda aayaha ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaya maanta inay tahay tani tusaale cad inay ummadda soomaaliyeed tahay dad walaalaa dad wada jira dad iskaashanaya waxaa halkan maanta ka cad in dadka reer puntland ay isweydiiyeen saddex su-aalood oo ah haddaynaan maanta innaga noqon yaa u maqan soomaali haddaanay noqon iminka goormay noqonaysaa haddaanay garowga ka bilaabinna goormay ka bilaabmi doontaa waxaanu halkan anagu tabinaynaa amba dhambaalkaygu yahay guud ahaan in aayaha ummadda soomaalida u yahay isku mid hadday garowga tahay amba galguduud hadday burco tahay amba badhan hadday hargeysa tahay amba garowe hadday tahay xamar amba xaaxi go-a ilaa garowe ummadda soomaalida ayaheedu waa isku mid dareenkan wadnaana waa kaas ummadda soomaaliyeedna ma kala maqnaan karto muddo toddoba-iyo labaatan sannadood ka badan waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa gaar ahaan wafdigan culus ee halkan iyaguna nala soo raacay ee noo yimi gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka isaguna aad iyo aad noo soo dhoweeyey waxaan sheegayaa oon ummadda faraya in annagu dowladdayda united states of somalilan ay ku taagan tahay dhowr qodob dhowrkaa qodob oo ah in dadku walaaltinimo ku wada noolaado ixsaan ku wada noolaado in ummadda soomaaliyeed gobol kasta iyo degaan kastana uu yahay xor oo dadka degan ay yihiin dadka ka mas-uulka ah annagu dhambaalkan wadnaa waa dhambaal walaaltinimo isku soo dhoweyn wadatashi iskaashi iyo cadaalad waxaan doonaya inaan si gaara ugu mahadnaqo dowladda puntland oo howl weyn ka haysta degaanka xagga horumarka nabadgelyada ma garanaysaa ganacsiga iyo isu tanaasulka marka intaasna waa iga mahad aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allah waynu dee wada joognaa waananu is horaysan doonaa aad baan idinku mahad